hadda waxaa ugu dambaysay oo aan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto shirkii garowe aan hadda uga nimid laba casho ka hor ku- kuma dheeraanayo shirkaas shirkaasi wuxuu ku soo dhammaaday runtii wax wanaagsan lama rabo wax daran in la sheego ummadda soomaalida waa in loo sheego wax wanaagsan waxa wanaagsanna waxay ahayd in madaxda qaranka isu timaaddo inay tashato inay wada hadasho inay iscalool xaarato haddii ay jirto cabasho in laisu sheego annagu waxa aan soo jeedinnay in shirkaasi looga looga hadlo arrimaha amniga bacdamaa amniga uu noo yahay muhiimadda koowaad ee dowlad goboleedyada madaxdoodana ay qayb ka yihiin national security council arrintaasi waana lagu diiday waxaa la yidhi waxaa laga hadlayaa marka hore siyaasadda ha laga heshiiyo ma xuma siyaasadda in laga heshiiyo macnaheedu waxay tahay waa dood furan iyadoo ay saas tahay dood furan umaynan daynin waxaan qaadannay mawduucyo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo markii aan meeshii isugu nimid oo la yidhi waxaa laga hadlayaa siyaasadda guud ee dalka iyo sidii loo wada shaqayn lahaa waa arrin fiican weey waa la iscaloo xartay waa la wada hadlay qof walba fakarkiisu maaragtay keenay waa kala qaadanay fakarradii prime ministerku wuxuu keenay qorshihii iyo wixii loo baahnaa in laga hadlo wuxuu keenay dhowr shuruuc hindisa sharciyeedyo loo baahan yahay inaan kala tashan iyaga oo go'aan wadaneed laga gaaro waxay ku bilaabeen waxaa loo baahan yahay madal iyo forum ayaa loo baahan yahay ma xuma in la wada tashado laakiin forumku muxuu ku dhisan yahay mi structure ayuu leeyahay hadduu structure leeyahay waa inuu sharci leeyahay maxaa yeele structure hadduu leeyahay waa inuu guddoomiye leeyahay waa inuu secretary leeyahay annagoo tix raaceenna dastuurka qodobkiisa konton iyo labaad oo ka hadlaya xiriirka wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo laakiin meel ay kaga taallo golo in la sameeyo kuma ay jirto marka waxaan ku talinnay in mar walba laisu yimaado annagoo wada tashanayna laakiin aan la samaynin madal maxaa yeele madal waa waa la soo arkay hadday wanaagsanayd iyo haddaysan wanaagsanayn labadaba arrintaasi waan ugu yar adkaatay waxaan u gudubnay doorashooyinka doorashooyinka waxay qabaan een, walaalahay waxay qabaan in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo hadda doorashadan waxaa looga hadlay baydhabo oo si fiican looga munaaqashooday kulligeenna aan wa- aan wada siix- siixnay moodalkii electionkaas uu noqon lahaa wixii technicality ahna waxay u taallaa ee, golaha go- golaha shacabkay u taallaa golaha shacabkana iyaguna waxay ku leeyihiin dowlad goboleedyadu dad matalaya wixii loo baahan yahay in la bedelo waxaan ku nidhi ee, halkaas ha laga saxo annagu haddii aan keennay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ummadda soomaaliyeedna aan awooddoodii aan gacantooda ku soo celinayno wixii hadda ka dambeeya waxaa iska leh sharciyeenteeda golaha shacabkaa iska leh idinku bacdamaa aad ku leedihiin wakiillo u soo sheega wakiilladiinna sida ay wax idinla tahay la wadaaga arrintaasna xoogaa waynugu yar adkaatay waxaan u gudubnay arrin kale oo ka jirta galmudug arrinta galmudug waxaa ee, aanu ku talinnay ee, in wa- ee, dib u heshisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama wakhti kororsi waxaanu ku nidhi wakhti kororsi ee, waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedyada kulli waa nugu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nugu raacay laakiin markii uu ta- tashi geliyey waa isbeddelay annaga ujeeddadeen waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad og tihiin wax yar kaftan aan ku darsadeen sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa saddex faces saddex wejiyuu maraa weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiisa ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahnahay xaaladdeeda inaan ogaado stageka labaad ama wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiisa cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday u u xun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yihahdaa qaybta saddexaad waxaa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhegaysanay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda joyceku qofku markuu meel yimaado uu yidhaahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo joyceka isagaa iska leh isagaa iska leh inuu qaato daawadii inuu diido laakiin haddii lidin yidhi galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin wakhti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi broses la galo election saas looga gudbo walaalayaal wakhti ku ku darsasho iyo wakhti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan ma aha waxaana loo baahan yahay haddii wakhti qof walba la doortay wakhti uu weeg yahay hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro ha ma doonayno hal maalin in lagu daro maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro waxay fur waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha saas darteed ma aha wax qof gaarah loogu dan leeyahay laakiin waa inay noo noqoto xeer hadday tahay dowladda federaalka inaysan waxba ku darsan hal maalinna ku darsan hadday tahay dowlad goboleed hal maalin inaysan ku darsan qof alla qofkii markaas doonaya election uu ka qayb galo ha ogaado wakhtiga saxa oo electionka jira wuu isku diyaariya marka ummaddana kalsooni dhexdooda laga abuuro waxaan idiin sheegaynaa waan idiin caddaynaynaa annagu mar walba diyaar waxaan u nahay inaan ka shaqayno danta guud ee ummadda soomaaliyeed ma ka shaqaynayno dan gaara dan gaara oo dalkaani dhibaato badan yuu soo geystay muddo dheer yuu soo ragaadiyey ummadda soomaaliyeed dan uma aha haddii madaxdu ay ka shaqayso dan gaara saas darteed waxaan u baahan nahay kalsoonidiinna waxaan u baahan nahay taageeradiinna waxaana ku heli karnaa taageeradiinna in aan wax walba idin caddeeno ama ha qaraaraato ama yaysan qaraaraan laakiin wax walba la caddeeyo wax walba siday yihiin loo caddeeyo